جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay sawirrada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dibadbaxyo xooggan oo sababay khasaare nafeed ayaa mar kale ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa gurmadyo isugu jiray caafimaad iyo mid daawo ah gaarsiiyey deegaano hoostaga magaalada dhobley ee wilaayadaas ugu yaraan soddon iyo shan ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga xabashida itoobiya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay iska horimaadyo dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka riddada ku dhex maray deegaan hoostaga degmada cabudwaaq ee bartamaha dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxaana dagaalka liisku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka liisku adeegsanayay laga maqlayay deegaano ka fog degmadaas mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay sawirrada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya waa muuqaalo soo jiidasho leh ee sawirro muujinaya jabkii cadowga allah ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii maalin ka hor ka dhacay deegaanka waniile ee dulaadka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud kaas oo allah fadligii mujaahidiintu ay ku dileen toddobaiy labaatan askari oo ka tirsanaa maliishaadka riddada halka lagu dhaawacay soddon iyo sideed kale sawiradan ayaa muujinaya firxadka murtadiinta iyo mujaahidiinta oo baacsanaya waxaa ku xiga bakhtiyada cadowga oo midmid ay kaamaradu usoo bandhigayso kadib markii ay toogatay rasaasta mujaahidiinta kibirhkooda isqaadqaadka ay kusoo dagaalgaleen ayaa waxaa dhulka la galay tirada mujaahidiinta ee uu allah ku garabsiiyey dagaalkii waniile sida laga dheehan karo sawirada ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib waxaan sidoo kale ka marnayn sawiradan soo bandhigaya guuldaradii ay murtadiintu kala hoydeen dagaalkii dowlaadka ceeldheer muuqaalada xiisaha badan ee khanimadii ay mujaahidiintu ka heleen macrakadii lagu laayay murtadiinta kuwaasoo isugu jira qoryo ak afartan iyo toddoba ah kuwo bikaemyaha iyo sidoo kale r b g rasaas kala duwan iyo booshashka qoryaha aakayaasha kuwaas oo muslimka mu'minka ahee daawada laabta ka farxayo halka munaafaqii indhihiisa ku arkaana ka qaadaya caro iyo ciil kana calolgubiyoonayo guuldaradii gaartay ciidankii u adeegayay shaydaanka dabadhilifkan uu ahaa saliibiyiinta mahadsanid xaaris dibadbaxyo xooggan oo sababay khasaare nafeed ayaa mar kale ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani
inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay tobannaan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dibadbaxyo xooggan oo bulshada kenya ay ka dhigeen magaalada nairobi ee dalkaasi kenya qofka dhintay ayaa ku halaagsamay rasaas noolnool oo ciidanka booliiska kenya ay u adeegsanayeen kala eryidda dadka isu soo baxyada dhigayay kuwaas oo ka soo horjeeday siyaasadda dhigjiqidda ku salaysan ee ruuto ee madaxweynaha ka ahaa waddankaasi kenya dadka dibadbaxyada ka dhigayay magaalada nairobi ee xarunta ganacsiga ee dalkaasi kenya ayaa la arkayey iyaga oo dhagxaan ku tuurayay booliska waxayna ku qaylinayeen ruuto xilka ha ka dego halka sidoo kale la arkayay dhallinyaro badan oo goobahooda ganacsiga ku waardiyeysanayay budad iyo agabyo kale warbaahinada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ayaa soo tabinayay rasaas ay ciidanka ku furayeen dadweynaha caraysan ee dhagxaanta ku tuurayay ciidanka iyo weliba muuqaalo foolxun iyo dareen muujinayay nacaybka reer kenya ay u qabaan madaxweynaha waddankaasi kenya dibadbaxyadan oo ay hogaaminayaan dhaqdhaqaaqa dhallinyarada waddankaasi kenya ayaa sidoo kale bishii hore dibadbax ka dhigay magaalada nairobi kaas oo ay uga soo horjeedeen canshuur kordhin uu ruutu ku sameeyey waddanka taasoo markii dhiig badani ku daatay kadib ka laabtay go'aankii canshuur ururinta mudaharaadayaasha ayaan weli ka zuulin in ay ka quustaan banaanbaxyadooda ay ku muujinayaan nacaybka ay u qabaan ruuto xitaa haddii laga dilay tobannaan qofood iyaguna ay iqtixaameen xaruntii baarlamaanka bishii juun ee aynu soo dhaafnay isla markaana ay ku dalbanayeen in uu ruutu istiqaalada wareejiyo waxayna shicaar ka dhigteen irxal ruutu marka laga soo tago qorshihiisa ka noqoshada canshuur kordhinta sidoo kale ruuto waxa uu ceeriyey xubno badan oo ka mida dowladdiisa kuwaas oo uu isaga qaboojinayo kacdoonnada siyaasadeed ee tafaha haysta dhinaca kale madaxweynaha kenya kafir william ruuto ayaa ku eedeeyey hay-adda ford foundation ee fadhigeedu yahay waddankaasi maraykanka in ay dhiirigelinayso khalalaasaha welibana ay maalgelinayso bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladdiisa dhinaca kale war ka soo baxay hay-adda ford foundation ayay ku beenisay warka ka soo baxay ruuto waxayna ku tilmaantay mid waxba kama jiraan ah khallaasaha siyaasadeed ee soo wajahay madaxweyne ruuto ayaa soo bilowday laba sano ka hor wuxuuna haatan soo gaaray heer bulshadii ay ku dhaqaaqaan in ay dalbadaan in uu ka horwareego oo uu xilka madaxtinimo isaga dego dowladda silifiyadda ah ee kenya ayaa gashay dagaal dibadeed oo ay ku soo qaaday soomaaliya iyadoo ay ku adeeganayaan dowladaha reer galbeedka waxa ayna ka dhaxashay dhaqaala darro gudaheeda ah oo in muddo ah soo jiitamaysay iyo dhiigbax daran oo ciidamadeedu ay ku wajahayaan gudaha waddankan muslimka ah ee soomaaliya mahadsanid rabbaani wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa gurmad isugu jiray caafimaad iyo mid daawo ah gaarsiisay deegaano hoostaga magaalada doobley ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintan inoo haya kan waxaa loo isticmaalayaa infekshinada iyo tefodka iyo waxyaabaha antibacteriyaalka magarad halkani waa deegaanka goodaaya ama banka jiira oo hoostaga degmada dhobley ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay bulshada deegaankan ay nasiib u yeesheen in la gaarsiiyo mashruucii gurmadka caafimaadka ee ka koobnaa baaritaanada iyo daawooyinka lacag la-aanta ah ee wilaayadu waday in ka badan boqol ruux oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa ka faa'iidaystay deeqdan kuwaasoo aada ugu baahnaa ka hor inta aysan bilaaban baaritaanada waxaa dhakhaatiirta dhinac socday rag ducaad ah oo ka tirsan maktabka dacwada kuwaasoo kelimaad wacyigelina u jeedinaya dadka muslimiinta marka iskayaalyaalka qiyaamaha u socona qabrigaan u tagna banka jiiri goodaay waa laga tegi ilaah laga cabsado ilaahayse run ha loo caabudo dhaba khiyaali khiyaali baanbaan ilaah muxuu leeyahy wamaa khalaqna samaawaati waarda maa baynahuma laacibiin samaawaadka dhulka waxa u dhexay ciyaaru maagan abuurin bu maa khalaqnaahuma ilaa bilxaq xaq aan u abuurin xaq xaqaas waxaa laa ilaha illa allah la barto lagu dhaqmo ummadana la gaarsiin wey soo ma diinta islaamka in la barto laguna dhaqma xaq weeye intaasaana laga rabaa wadaad marka hadduu wax kasta kuu sheego waxa ay noqonaysaa ilaahay caabud ilaahay keliya caabud ilaahay ka cabso wuxuu ku farifartoonaaw wuxuu kaa reebay ka reebtoonaaw intaana waan garanayna culamaa u wada nahay iska yeelyaalka iyo khiyaariga been ku noolaashaha aan iska dhaafno suldaan cabdulqani cabdulaahi moxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuna sugnaa deegaanka goodaaya ayaa ka hadlay gurmadka baaxadda leh ee soo gaaray deegaanka iyo sida ay dadka deegaanka uga faa'iidaysanayeen alxamdulilah waxaan aad ugu faraxsannahay dad aad iyo aad u fara badan oo odayaal iyo duqayti waayeelo iyo caruur iyo haween iyo dad dhexdhexaada hada cudurku cid gaara maehe qof walbaba xanuunka ku dhacay dadkana runtii intii muddo aan aan helin dawo noocan oo kalea iyo baaris noocan oo kalea iyo fursado ahayd meel walba isaga yimaadeen hawsha si habsami leh oo wanaagsan oo ilaahay loogu mahdiyo ayay ku socotaa aad iyo aad bay noo farx gelinaysaa hadday odayaashii aan nahay waan ishraafaynaayo waan la soconaayo waan ku ilqabowsanaynaa shaqadayna si fiican bay u socotaa khayr iyo wanaag baana jira ducada iyo maaragtay hambalyada iyo farxadda ayaan muslimiinta la wadaagaynaa khayr iyo wanaag baa socda inta kale ilahi waxaan rajaynaa inuu ilahay khayr noogu dhammeeyo ugu dambeynna qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey baaritaanada misena qaatay daawooyinka lacag la-aanta ee ku sugan deegaanka goodaaya ayaa dareenkooda cabbiray maanta waxaan joogaa goodaya goodaaya ka waran maanta maxaa ka socdo daawaa ka socotaa la bixinaya oo faryo oo nala siinaya maasha allah sax bismi baaritaana la iibsamey si fiican marka faryo daawo fari baa hayna oo fiican ilaahay na- daawaha no- nooga dhigo aamiin insha allah ka waran farxadiina farxadaana aaday u wanaagsan tahay Haye.
aaday u fiican tahay maasha allah haa daawada sidee loogu maanan baahnaa filaynin baan helle haye ma filinin maana filaynin si fiican alxamdulilahi waan iska soconay saaka goodaya baan iska soo aadnay maasha allah ninkii daawo soo doontay iyo ninkii oo raashin soo raadsadaba alxamdulilah daawo fari aan kasoo kordhacnay maasha allah marka waa aaday farxadaana u dhisantay walaadada islaamka waan soo dhoweynaynaa si fiican bay noo gashay daaway noo keentay maxadaray noo keentay aad baan u soo dhoweynaynaa dadkii goodayo gidii dawu gacmaha ku wada haystaa aad baa loo daweeyey maasha allah weeye iyagana aad baan u soo dhoweynaynaa kheyr allaha siiya dadka ma filayeen dadka ma filayeen dadku ma ayna filaynin dad si fiican baana dadkii marka wax loogu qabtay oo dawo ayna filaynin baa loo keenay maasha allah daawadan hadday hadda ilaa caawa gaadhana maxaan u malayn laba gaadhi oo kale inay ku dhammaan doonto dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale dhakhaatiirtan ka socday maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sidan oo kale deeqa caafimaad ay u gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan deegaanka yara oo isla degmada dhobley ka tirsan mahadsanid bashiir ugu yaraan soddon iyo shan ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga xabashida itoobiya cazaam carafaad ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed kaasoo ka dhacay magaalada qabri bayax shilkan waxaa ku dhintay koob iyo toban qof oo shacab ah waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo labaatan iyo afar kale oo dad shacab ah waxaana isku dhacay laba gaari oo noocyada waaweynka ah iyadoona dadkii ku dhaawacmay shilkaasi la geeyey magaalada jigjiga iyo deegaanada kale ee dhulka soomaali galbeed shilkan ayaa imaanaya iyadoo dhulka soomaali galbeed laga soo diiwaangeliyey shilal badan oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed kuwaasoo sababa darwallada gawaarida kaxeeya oo xawaaro sare ku wada mahadsanid cazaam ugu dambeyntiina tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay iska horimaadya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka ridada ku dhex maray deegaan hoostaga degmada cabud waaqe ee bartamaha dalka soomaaliya waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya ugu yaraan afar iyo toban ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhintay dagaalka iyadoona markii dambe laga itaal-roonaaday maleeshiyaadka kooxda ridada dadka deegaanka ayaa gacanta ku dhigay inta badan gaadiidkii xamuulka ahaa ee hubka ku rarnaa iyagoona degsaday dhammaan saanadii hubka ahayd ee dalka itoobiya laga keenay saraakiil ka tirsan maamulka shahadla dirirka ah ee galmudug iyo midka kooxda ridada ayaa ka mid ahaa askartii lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay tuulada shiilamadow kooxda ridada ayaa maleeshiyaad dheeraad ah u dirtay deegaanka iyada oo isku dayayso inay weerarto dadka deegaanka oday dhaqameed u hadlay shacabka degmada cabudwaaq iyo balaambale ayaa kooxda ridada uga digay inay weerar kusoo qaado deegaanka isagoona wixii shalay ka dhacay tuulada shiilamadow mas-uuliyadeeda dusha u saariyey maamulka ridada galmudug iyo kooxda ridada waxaan rabaa halkaa inaan ka dhaleeceeyo cid kasta oo maanta mas-uuliyadiradii ka dhacday deegaankaas shiilamadow geysatay sida ciidamada dowladda federaalka ah oo maanta runtii eh, waxyaabaha ay ku kaceen ay ay ahayd wax mas-uuliyad darro ah waxaan leeyahay dowladda federaalka ah waxaynu u baahan nahay mas-uuliyaddaas ciddii qaadan lahayd inta aynu ka helayna cidda qaadanaysana inaan la samaynin dowladda federaalka ah aysan ciidankeeda ay xakamayso wax dhaqdhaqaaqa aysan samaynin si dhibaatadii maanta dhacday looga soo kabsado sidoo kale waxaan dareemaynaa inay jiraan dhaqdhaqaaq ciidan oo deegaamada ee galmudug ay ka jiraan haddaan laga baaqsanin dee mas-uuliyad darrada ama cawaaqi xumada ka dhacda meeshaas dee waxaa qaadayso dowladda federaalka iyo midda galmudugba waxaan rabaa dadka deegaankan waqooyi galguduud meel kastaba ay joogaan inay ka tashadaan ayahooda inay shacabkooda iyo dadkooda ku dhibaataysan deegaanka ay ka tashadaan dhinaca kale maamulka ashahadla dirirka ah ee galmudug ayaa qirtay in laga qabsaday gaadiid hubka keenay dalka itoobiya kadib markii wadada loo galay taliyo ku-xigeenka booliiska maamulka galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ah uu dhankooda ka soo gaaray dagaalkii shalay waxaa jirta laba gaari oo dhinacaas ka timid etoobiya xaggeeda oo niman maleeshiyaada ay meelahaas ku qabteen ee la yidhaahdo shiilamadow waxay u dhowdahay caawada waxay u dhowdahay waxaa dhacay baabuurtii niman waxaa aday nabad sugida markay nolosha ku hes- ku heshadeen ayaga iyo nabad sugidiina dagaalo qabsoon maleeshiyaadkii haystay baabuurta marka halkaa dhimasho iyo dhaawac baa ka dhacay adiga labada dhinacba labada dhinacba geeridu waa soo kaaday ma garan waaw adiga si hor dhaca aduu hadda weli saxdeedii maan hayo dhimashada saxdeedii maan hayo laakiin kolley labada dhinaca dhimasho baa jidha ma garan waxaa isku qabsadeen baabuurta waxaa saarnaa qalab baa saarnaa baabuurta qalabkiiba macnaha laba baabuur bay ahaayeen cabdilaan waxay ka shaqeeyaan dhinaca etoobiya oo kuhaweynihi somaka dhinacaas baabuurtu waa laba baabuur oo adabayliyaal ah anagu xaduudaas etoobiya ay kasoo galeen baabuurtu xaduudaasay kasoo galeen ma garan warar soo baxaya ayaa sheegaya in hubka laga keenay wadanka itoobiya waxaana loogu talagalay in lagu sii huriyo colaada u dhexaysa beelaha walaalaha ah ee dega gobolada dhexe kooxda ridada iyo xabashida itoobiya ayaa shariig ku ah in hubka la isugu dhiibo beelaha soomaaliyeed si bulshadu aysan uga bixin colaada iyo qalalaasaha mahadsanid cabdiqani warbixintaas cabdiqani waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu